horta saaray dooni forest waa yani waxa weye dhul micnaa kena wey hawd ah oo ku teedan xududka udhexeeya soomaaliya iyo kenya marka buuraha yani kayntan diirta ah ee runtii isqabsatay ilaa xuduudka soomaaliya iyo kenya udhexeeya qabsatay waxaa lagu sheegaa inay ku dhuumalaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan dayaradan yani yani islaamiyiinta ah ee hubaysan dhowr jeena runtii weeraro ka geystay bukatonia kamid ah weerarka ka dhacay yani afduubyadooda ka geysteen iyo weeraro badan oo ka dhacay marka dawladdu inta badan yani waxay ku tilmaantaa bony forest inay tahay meel ay ku dhuumaalaystaan kooxaha dagaaliinta islaamiyiinta ah marka dawladdu waxay wacad ku martay inay macnaha sifayso cagta mariso si marka ayna u dhicin in duulaan dambe duulaan dambe uusan ka imaan dhinaca macnaha kaymahan ku taadan soomaaliya xuduudkeeda xuduudda waa gartay bal ururka al-shabaab laftirkooda waxaa la sheegay in dad aada u taabacsanaya ayaga qaybo ka midaba sida la leeyahay ay ku dhuumaalaysanayaan keymahan xuduudda saaran marka haddii korka un laga duqeeyo maxay macnoo soo kordhinaysaa waxaa laga yaabaa in meel haddii la duqeynayo maadaama keymahan ay aada u dheer yihiin oo u weyn yihiin xuduuddan ay ku wada teedsan yihin inay meesha kale aadi karaan marka maxay ka dhigantahay in kor laga duqeeyo un
hawgag hadda imanka ay samaynayaan ciidamada kenya maaha kor inay ka duqayaan keliya maahan waay waxay doonayaan inay wiiqaan cudada micnaha nimankan islaamiyiinta ee meesha ku dhuumaalaysanaya isla markaa marka ay ku galaan marka ay doonayaan lugt lugta ku galaan maaragtay oo marka haraaga marka ka haray marka marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yani nidaamka ay dowladda wadataa weeyaan waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyiinta halkaa ku dhuumalaysanaya waxaa lagu sheegaa inay kasoo jeedaan jisyad ahaan yani wadamadan kenya iyo tanzania iyo comoros xataa uganda lagu sheegaa maas inay kasoo jeedaan waa niman micnaha dadka maxaliyinta luqadooda ku hadli kara luqada suwaxiliga ku hadli kara waa nin muuqaal ahaan u eg dadka maxaliyinta u eg weeyaan marka ama qaarkoodna ay yihiin dhallinyaradii micnaha yani inta badan gobolka xebta kasoo jeeda marka gobolka meeshaan kaymaha micnaha ballaaran ee dhirta faraha badan leh ee xuduud ku dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayay muddo ku dhuumaalaysanayeen oo tababar ku qaadanayeen marka haddii marka dowlad marka qorshaha marka dowladda wada waxa weeyaan inay weerar ku qaado oo marka cududooda ay wiiqdo isla markaa marka haddana ay luku galaan si marka ay u sifeeyaan oo marka kaymaha ay u sifeeyaan in yani weerar dambe oo dhinaca ka imaado uusan jiri doonin kenya markaad fiiriso dhinaca waqooyi bari kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee mombaaso ku dhow oo kale ilaa laamo ilaa booni waxaa jirta in ay dowladdu u caalla'dahay al-shabaab amaba kooxaha islaamiyiinta weerarada ka geysanayo meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ayay weerar ka geysanayaan marka hadda afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay dadku ha ka guuraan ciidamada kenya sida ay leeyihiin keentan si loo duqeeyo maxay soo kordhinaysaa oo macno ah macnaa waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yararka ee ku teedan ama yani xereeraha keemaha ah in yani dhaawacyo fara badan ama yani dil fara badan uu soo gaayo dowlada dibisa dowlad marka waxay yaraynaysaa khasaaraha ku imaan kara shicib shicibka caadiga ah midda kale walaal waxa weeyaan kayntani gobolka waqooyi bari kulli ma wada gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada ijaara ijaara ayay ku dhawaataa ilaa iyo laamo farqiga udhexeeya waxa weeyaan ururadan hadda barmar weer weerar kusoo qaado nimanka milishaadka islaamiga ee weerar kusoo qaada gaarisa mandheera wajeer iyo booni farqiga udhexeeya booni waxaa gudahay galeen ma gudaha waddankaay soo galeen meesha saldhig ka samaysteen marka dowladda waxay doonaysa marka saldhigan gudaha ay kuleeyihiin inay burburiyaan taa weeyaan laakiin badanaa dadka micnaha yani yani weerarada ku dhufo ku dhaqaaq yani inta badan fuliya waxa weeye sahray inta badan waxa weeyaan yani dowladda muddo dheer bay ku qaadataa inay wiiqdo yani waana runtii waad arkeysaa markaan tusaaliir kusoo qaato yani colombia waddanka loo yaqaano colombia fak iyo ururka la yihahdo muddo kontan saddex sana ayuu dowladda la dagaalamaya waana weeraran kudhufo ka dhaqaaqa weyaan marka weeradan kudhufo ka dhaqaaqa waxa weye inta badan dowladdu sanado badan bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo kooxaha marka ay kasoo horjeeda marka waxaan u marahay gobolka gobolka waqooyi bari hadda nabadiisu aad bay u fiican tahay badanaa inta badan yani gobolka degmada mandheera ayo marmar waxaa laga sheegaa oo ay soo galaan laakiin wajaari iyo gaarisa runtii nabadu aad bay u fiican tahay weliba waxaa la odhan karaa hataa waxay ka nabad fiican yihiin yani wada yani magaalooyinkao gudaha wadanku ay ka nabad fiican yihiin marka laakiin nimanka imanka waxay saldhig ka samaystaan gudaha kenya bony forest waxay ku taallaa gudaha kenya ku taallaa inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaadaan xuduudda soomaliya dhinaciskana ay jiraan laakiin inta badan kooxan ay la dirgayaan gudaha kenya ay ku jiraan marka dowladda waxaa ka go-a marka inay keenta ka safeeya